alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kahiira ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha shan iyo soddonaad waxa ay leedahay haddii qof deyn lagu lahaa oo qofkii deynta ku lahaana uu dhintay eheladiisiina aanu garanahayn xukunku muxuu noqonayaa jawaabteedu waxa ay tahay qofka haddii deyn lagu leeyahay waxaa waajiba deyntaasi inuu iska bixiyo qofkii deynta ku lahaa haddii uu nool yahay waa inuu isaga raadiyo ou baadi doono qofkii deynta ku lahaa haddii uu dhintayna waxaa waajib ku ah inuu raadiyo dadkii dhaxalkiisa lahaa waayo qofku markuu dhinto xoolihiisu waxay noqonayaan dhaxal waxaa yeelanaya qaraabadiisii iyo eheladiisii dhexlaysay haddii iyagana qofku uu garan waayo labadaaba waxa weeyaan uu ka quusto waxaa laasim ku noqonaysa ama waajib inuu xoolahaasi qofkii lahaa u sadaqadeeyo ama meel khayriya uu u geliyo fuqarahaasi iyo masaakiin ama meel mashruuc khayriyaba ha ugu daro iyadoo niyadu ay tahay sadaqadaasi ajirkeeda inuu yeesho qofkii xoolaha lahaa intaa haddii uu yeelo oo arrinka saasi uu fuliyo waa wixii isaga la gudboonaya waajibka markaasi ku ahaa wuu sameeyey haddii intaa dabadeed qofkii uu noolaa oo uu yimaado ama isaga uu geeriyooday oo ay yimaadaan dadkii dhaxalkiisa lahaa wuxuu kala dooransiin doonaa laba arrimood arrinta koowaad oo ah sadaqadii in sidaasi lagu socodsiiyo oo aan laga daba tegin iyo arrinka labaad oo ah in sadaqadii iyagu ay ka noqdaan ama ay diidaan oo xoolahoodii markaa la siiyo markaa xoolahoodii in la siiyo ayaa waajib noqonaysa oo qofkii deynta lagu lahaa uu siiyo sadaqadiina insha allahu tacaala ajirkeeda isaga ayaa loo qori doonaa sababta markaa qofkii deynta lahaa ee la garan waayey ee laga quustay xoolihii sadaqad lagu bixinaya waxay tahay haddii ay suurtoobi weyday adduunyada intuu joogo inuu ku intifaaco oo taa la gaari kari waayey si uu waxa weeyaan aakhiro ugu intifaaco oo ajarkaasi biidn illahi subxaana wa tacaala u gaadho والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته